بsم الlh الرحmn الرحيم alxamdu لlh رb العاalمين وصlى اllه وsلم عlى نبyina mحmed وعlى آlih وصaxbih وsلم أجمaعين ama bعd waxaan soo haynay risaaladii risaaلaة laطiifة jaamicة fي أsuuli الفqه الmuhimة lilcalaamة cabdالرaحman bn naصir الsicdiy raximah اllah taعaalى caamka iyo khaaska ayaan ku dhex jirnay oo waxa uu yidhi wa nusuusulkitaabi waasunnati minhaa caamun baa ka mida kuwa nas caama wa huwa lafdu shaamilu caamkuna waa lafdiga ururinayo liajnaasin jinsiyaalo ow anwaacin ama noocyo ow amase afraadin afraad jinsiyaal fara badan ama noocyaal fara badan ama afraad fara badan kahiiratin fara badan wadalika kaagaasina akharu nusuusi nusuusta badankeed weeyaan wa minhaa waxaa ka mida nusuustii khaasun baa ka mida khaas nas khaas a baa ka mid a ayb khaaskuna waxaa weeyaan qasru lcaam calaa bacdi afraadihi caamkii in lagu soo koobo afraaddiisa qaar ka mida oo qaar laga saara yacni laga bixiyo ayb bidaliilin yadullu calaa dalika marka khaasku marka waa kaas wa minhaa khaasun baa ka mida yadullu tusaaya calaa bacdi alajnaasi jinsiyaalka qaarkood aw il anwaaci ama noocyada qaarkood aw il afraadi ama afraadda qaarkood marka tacaarudkooda inta aanan gelinba takhsiiska nas caama la gaar yeelo la khasiso waxyaabo lagu khasisaa jiro mukhasisaadka laba nooc weeyaan waxyaabaha wax khasiso daliilka wax khasisaayo imaa inuu yahay mukhasis mutasil ama uu yahay mukhasis munfasil almukhasis lmutasil waxaa weeyaan naskii caamka ayuu la xiriiraaba waa ku dhegan yihin munfasilkuna waxaa weeyaan waa nas kaloo ka baxsanba isaga naska kuwa mutasilka a waxaa weeyaan ilaa ayaa ummulbaab u ah marka haddaan soo koobnana mukhasiska mutasilka waxaan kusoo koobi karnaa istithnaha waa mukhasis shardigu waa mukhasis haayada waa mukhasis wasfiga waa mukhasis markaan leenahay marka istithnihii ilaa iyo adawaadkeedii baa soo gelayo marka mathalan yacni ilaa waxbaa lagu soo reebaa sida aada ogsoon tahay ayb marka taasoo kale marka ilaada waxa ka dambeeyoo kale mustathnaha noqonayo caamkii baa laga soo reebay sidaas weeyaan ayb mukhasis mutasil waxaa loo yidhi istithnihii wuxuu ku dhegan yahay caamkii jumladii yacni ama nudqiga caamka ah wasfiga isaga laftirkiisa sidoo kale wasfi marka la joogo halkan usuululfiqiga maaha nacti keliya in loo jeedo wasfigu waxaa weeyaan waa nacti waa tamyiizka waa xaalka bedelulbacdi min alkulli waxaasoo dhan halkan wasfi baa lagu yiraahdaa walilaahi cala annaasi xijulbeyti baa layihi ilaahay dadka waxaa dushooda ugu aado ku leeyahay beytka inay u qasdaan annaas waa jinsi fara badanba anwaac fara badan iyo afraad badan baa soo gelaysa sooma afraad fara badan baa soo gelayso cumuumkii waa la khasisayo waxaa la yihi man istataaca ilayhi sabiilan bedelulbacdi min alkulli man istataaca ilayhi sabiilan ciddii awoodoo alla kuleeyahay yaa ka baxay marka wixii aan awoodin waa waa la saaray waxaa lagu soo reebay marka cumuumkii dhammaa intii marka waxaa weeyaan waxaa lagu soo reebay inta awoodeyso ayb taasoo kale marka waa kaasa wasfiga kadalika oo markaa yacni nactigoo kale waxba u khasisaa waa mukhasis haayada haayadu waa mukhasisa haayada xataada iyo waxa ka dambeeyaoo kale iyo xataa yuctu ljizyata can yadin wahum saagiruun oo kale sidaas in la eg waxaa weya shardiga asna waxba u khasisaa ayb shardiga asna sidoo kale waxba u khasisaa waxyaabahaas o dhan marka waa mukhasisaad wada mutasil ah weeyaan oo mathalan yacni waxaa la dhihi karaa ayb ayb warabaa'ibukum allatii fii xujuurikum min nisaa'ikum allatii dakhaltum bihina fain lam takunuu dakhaltum bihina falaa junaaxa calaykum ayb kuwaa marka waa laga reebay gaar baa looga reebay wahaakada marka mukhasisaadka mutasilka kuwaasaa ka mid a kuwa munfasilkana waxaa weeyaan nas kale oo aan kan shuqul ku lahayn ayaa khasisaya caamkan cumuumka halkan ku jiro bilmithaal qowluhu tacaala waladiina yutawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihina arbacata ashhurin wacashraa haweenka laga dhinto waxaa aayaddu ay tilmaantay inay ku ciddo tirsanayaan inay ku ciddo tirsanayaan afar bilood iyo toban habeen halkaas marka cumuum baa ku jira cumuumkaasi waxa uu yahay tii laga dhintay ama uur ha lahaato ama yaynan uur lahaanin kulligood waa soo wada gelaya qowluhu tacaalaa aayadda kale alla uu yihi subxaana allah subxaana wa tacaala uu yihi wa ulaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna uurka kuwa u saaxiibka ah waqtigooda waxaa weya inay uur ka dhigaan oy dejiyaan idan cumuumkii ku jiray waladiina yutawafawna naag uur leh iyo midaan uur lahaynba ciddadeeda hadiiba laga dhinto afar bilood iyo toban habeen cumuumkaas waxaa laga saaray oo banaanka laga dhigay hadday uur leedahay hadday uur leedahay waxay ku ciddo tirsanaya wadculxamli naskan hadda takhsiisiyeyna waa nas ka baxsan waa kan waa kaas marka waxaa marka naska mukhasiska munfasilka aayad qur-aan waa noqon karaa saan oo kale wuxuu noqon karaa nas caama oo aayad qur-aan ah xadiid baa khasisi karo oo aayad qur-aan oo caama sunnada waa khasisi kartaa maxaa yeelay sunnadu waxaa weeyaan waa caamka in la khasisaa waa min baabi albayaan bayaankuna de anzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim waa kaas marka marka naski mukhasiska munfasilkana waa kaas aduu isku soo duduub khaasku waxaa weeyaan cumuumkii in wax laga bixiyo wax laga soo reebo oo yacni in lagu gaabiyo oo lagu xasriyo afraaddiisa qaar kamida in lagu koobo bidaliilin yadullu daliilku wuxuu noqon karaa mid mutasila sida istinaa iyo waxla midka daliilku wuxuu noqon karaa munfasil nas kale oo ka baxsan ayuu noqon karaa waa kaa marka faxaytu laa tacaaruda bayna alcaami waalkhaasi cumila bikullin minhumaa faxaytu meel laa tacaaruda tacaarud bayna alcaami waalkhaasi naskii caamka iyo khaaskaa dhexdooda ounan ahayn cumila waa lagu camal falayaa bikullin minhumaa mid kastoo caamka iyo khaaska ka mid a waa lagu camal falayaa hadday yacni naskii caamkan cumuumkan iyo khusuuskan maba iska hor imaanayaanba see la yeelaa marka kana goonidiisa loogu camal falayaa kana goonidiisa waa lagu camal falayaa marka mithaalkeedu waxa uu yahay nabiga caleyhi salaatu wassalaam maymuuna ayuu wuxuu ku yidhi dibaaquhaa tuhuurun yacni ariga neefka ariga magdayn maqaarkiisa magdaynta aada magdaysaan ayaa duhuurun ah oo yacni waa duhu waa waa waa waa dahirin muslim baa weriyey xadiidkaas hadda marka waa khaas dibaaquhaa waxa uu khaaska ku yahay waa maxayna waxa uu khaas ku yahay neefkii markaas iyada ay wadatay neefkii markaa nabigu u arkay sala allahu alayh ali wasalam iyo xadiidkii kale ahaa ayumaa ihaabin dubiqa faqad tahur ayumaa ihaabin ayu wixii loo idaafeey waa siiqi lcumuum ay kamid tahay wixii loo idaafeeyo yani yay camimaysaa ayumaa shaykii ayumaa ihaabin yani maqaarkii ahoo dubiqa la magdeeyo faqad ahura waa daahirooba le halkan marka cumuum soo kuma jiro maqaar kastoon la magdeeyo waa daahirooba cumuumkanna waa da tacaarud kama dhexeeyo cumuumkanna waa la isticmaali karaa kan kalena dibaaquhaa uhur duhuurunna waa la isticmaali kara wax tacaarud kama dhexeeyo soo ma garan mid kastaa marka maxaa yeeley khaaska waxba uunan markaan yani naska khaaska ayumaa dibaaquhaa duhuurun waxma khasisaayo hadda ee sidiisoo yani qadiyo oo yani khaas iskaga yahay nas khaasa u yahay mukhasis ma ahan lak wax wax takhsiisinayo ma ahan marka haddii tacaarud aanu jirin caamkiina waa lagu camal falayaa khaaskiina waa lagu camal falayaa marka waxaytu meel dunna la maleeyo tacaaruduhumaa caamka iyo khaaska iska hor imaashadooda khusa alcaamu caamkii waa la gaar yeelayaa bilkhaasi khaaskii baa lagu gaar yeelayaa haddii la maleeyo marka yacni in caamkii iyo khaaskii tacaarud inuu ka dhexeeyo marka waxaa weeyaan naskii caamka ahay waa la gaar yeelayaayo naskii khaaska ahay baa lagu khasisayaa ayb oo waxayna mid noqon kartaa qowluhu tacaala oo kale wlmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba waalmuxsanaatu min aladiina uutuu lkitaaba waa khaas kuwa yacni haweenka dhowrsan zinada ka dhowrsan ahlu kitaabka ah waa la idiin baneeyey nikaaxoodii iyo qowluhu tacaala walaa tankixu lmushrikaati xataa yu'mina haween mushrikaada ha guursanina waa caam ilaa mushrik yashmalu alkitaabiya wagayrahu waa shamlinayaa ma ogtahay marka tacaaruda hadda marka meeshaan ka jiro mushrika naagaha mushrikaadka gaalada ha guursanina iyo kuwa ahlu kitaabka waa guursa kartaan waa la idiin xalaaleeyay daahirka tacaarud ayaa ayaa ka muuqdo soo ma garanin marka tacaarudkii waxa weye sharciga ilaahay iska hor imaan maaye waxa waa la jamcinaya waa la yani waxaa weye naskii caamka ah waxaa lagu xambaaraya khaas waxaa laleeyahay walaa tankixu lmushrikaati naskan caamka waxaa lagu xambaarayaa kan kale oo marka waxay noqona waxaan ujeedaa xambaar maan waa naskan caamka ah waxaa lagu khaas yeelayaa kii khaaska ahy waxaa la dhahayaa cumuumka halkan ku jira ahlu kitaab iyo iyo kuwa dhagaxa caabudo yaan la guursaninta ah waxaa laga soo reebayaa kuwa ahlu kitaabka oo kitaabiyaadka ah naska kale ee khaaska ah dartiisa waxaytu meel dunna lama leeyahay tacaaruduhumaa iska hor imaashadooda khusal caamu caamkii waa la khasisayaa waa la gaar yeelayaa bilkhaasi naskii khaaska ah baa lagu khasisayaa wa minhaa tii hadda aan mithaalinaynaba ka mid ah oo qowluhu tacaala waladiina yatawafawna minkum wayadaruuna aswaajan yatarabasna bianfusihinna arbacata ashhurin wa cashraa kuwii laga dhinto waxaa soo gelaya mid uurle midaan uur lahayn afar bil iyo toban ha tirsataa leer wa ulaatulaxmaali ajaluhuna an yadacna xamlahuna waa khaas maxaa yeele kuwa uurka bisay gaar uu naskaas ku yahay kuwa uur uur kale ayuu gaara ku yahay marka kuwa ciddadoodu waxaa la yidhi waa intay uurka ka dhigayaan tacaarudaa meeshaas marka imid yimid meeshaan oo kale idan marka waxaa laleeyahay cumuumka waladiina yutawafawna waxaa lagu khasisayaa aayaddan kale oo waxaa laga bixinaya marka cumuumkaas waxaa laga saarayaa kuwa uur kale inta kale waa loo deynaya sideeda afartan bilood iyo tobanka habeen wa minhaa waxaa ka mid a nusuusta kitaabka iyo sunnada mutlaqun nas mutlaqa ayaa ka mid a wa minhaa waxaa ka mid a mutlaqun mid lasii daayey canilquyuudi qeyd iyo shuruud laga daayey nas iska mutlaqoo iska daysan oo aan wax shuruud iyo qeyd iyo wasfi iyo midna aan lagu xirin ayb mutlaqu marka waxaa la yidhaha maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qeydin xaqiiqa ayuu tusayaa bilaa qeyd bilaa qeyd dabar la-aan ayuu tusayaa mithaalan waxaa la dhihi karaa fataxriiru raqabatin fii suurati almujaadila qofka haweentiisa hadduu dihaaro maxaa laga rabaa fataxriiru raqaba luqun inuu xoreeyo luquntan waa lasii daayey soo maha wax maa lagu xiray tilmaan iyo wasfi iyo shardi midna laguma qeydin raqaba un baa la yidhi soo ma garanin mutlaq kaasaa la yidhahdaa haddii la qeydana muqayadkuna waxaa weeyaan waa wixii maa dalla cala alxaqiiqati biqeydin waa wax xaqiiqo ayuu ku tusaa laakiin qeyduu kugu tusaa fataxriiru raqabatin muminatin fataxriiru raqabatin luqun xoreynteed taasoo mu'minatin mu'minada waa la qeyday soo maha markaan waaya mutlaq iyo muqayad marka kaasaa la yidhaha maa dalla cala alxaqiiqati bilaa qeydin waa mutlaq maa dalla cala alxaqiiqati biqeydinna waa muqayid muqayadki waaya mutlaqa marka iyo cumuumka maxaa udhexeeya farqiga farqiga udhexeeya xataa cumuum mutlaqa isaga laftirkiisa cumuumaa ku jiro laakiin cumuumkiisa cumuum oo bedeli ah way cumuum bedeliyaa la yihahda caamkii aan soo dhaafnayna cumuumkiisa waa cumuum istiqraaqi ah waay bilmithaal hadda marka lagu leeyahay qofka naagta haweentiisa dihaaro waxaa laga rabaa fa taxriiru raqabatin luqun xoreynteed yacnii luquntii waa lasii daayey oo cumuumaa ku jiro gaal iyo mumiyo luqun muslimada midna lama sheegin waa dhinacaas waa laga sii daayey laakiin cumuumka ku jira waa bedeliyo waxaa weeyaan adiga mid unbaa lagaa rabaa kulligood keen laguma wada dhahayo laakiin cumuumku muxuu ahay afraadoo dhan baa soo wada gelaysa halkan laakiin raqabo kastaa ma soo gelayso hal raqabo waayo laakiin raqabadii baa waxay ku dhex jirtaa raqabaa raqabooyin fara badan saas wa muqayadu nas muqayadaa ka mida wa minhaa waxaa ka mida mutlaqun ku la sii daaya cani lquyuudi laga daayay wa muqayadun mid la qeyday oo biwasfin lagu qeyday tilmaan aw amase wasfiga wuxuu noqon karaa nacti oo kale fa taxriiru raqabatin mu'minatin hadda nacti waa ma ogtahay raqabadaasoo mu'minatin wuxuu noqon karaa yani wixii tamyiizkii iyo waxyaabahaas o dhan biwasfin lagu qeyday wasfi aw amase qeydin shardi ama qeyd muctabarin oo la ictibaariyo sharcigu u ictibaariyo qeyd aan muctabar ahaynaa jiro waa midka haddaa aan mithaalinayno wuxuu ahaa walaa tukrihuu fatayaatikum cala albiqaa'i in aradna taxasunan in aradna taxasunan qeydun laa mafhuuma lahu maxaa yeeley haddii la yidhaha yani mafhuum ma le isaga hadday inay isdhowraan doonayaan idinku zinaha ku qasbinina macnaheedu maaha mafhuum iyo waxba lagama dhalin karo oo kaasoo kale haddaad qeyb muctabara ka dhigtood mafhuum ka dhaliso de waxay noqonaysaa haddii aynan iyagu inay isdhowraan doonaynin in markaa ay u bannaan tahay inay yani in lagu dirqin karo xumeydii saana ma aha fa yuxmalu marka waa lagu xambaaraa almutlaqu naskii mutlaqa ee la sii daayey cala almuqayadi kii muqayadkaa lagu qaadaa oo lagu xambaaraa waa min baabi albayaan isagana oo fa taxriiru raqabatin markii lagu yidhi luqon luqun xoreynteed luquntan waa inay mu'minad noqotaaya la leeyahay oo itlaaqa halkan ku jiro waxaan ku fasiraynaa oon ku qeydaynaa midda aayat kafaaratulqatli lagu sheegay fa taxriiru raqabatin mu'minatin marka luqunta la xoreynaayo mu'minad waa inay ahaataa soo ma garanin maxay ku timid xamlulmutlaq cala almuqayaday ku timid mutlaqan oo lasii daayo raqabadan fa taxriiru raqabatin la yidhi ayaa waxaa inta la qaaday ayaa waxaa lagu xambaaray tii la qeydaye mu'minatin lagu qeyday idan marka waxa ay kaaga ansaxmaysaa waxay tahay qofka dooweyntiisa dihaaro luqun inuu xoreeyo ou rabo luqunta waa inay mu'minad tahay meel kastoo luqun ha la xoreeyo la yiraa waa inay mu'minad tahay marka soo ma garanin laakiin marka mutlaq muqayad lagu xambaarayo shardi baa la shardiyaa shardigaasuna waxa uu yahay inay isku xukunka inay isku xugun yihiin xukunku inay ka midaysan yihiin xukunka qaarkoodna culmada nooca ayay ku daraan annawcu walxukmu inay ka midaysan yihiin xukunka inay ka midaysan yihiin aada iyo aaday muhim u tahay oo xukunka inay ka midaysan yihin matalan waxaa laga wadaa hadda halkan ninka haweentiisa haddii uu yihaa anti calaya ka dahri ummi ou dihaaro luqun baa laga rabaa inuu xoreeyo ee marka uu qof dilo ee kafaar qof muslim oo kale uu dilo kafaaradii laga rabay ee khata uu ku dilo kafaaradii laga rabay loo sheegay waxay ahayd fa taxriiru raqabatin mu'minatin bay ahayd luqun waxaa korkiisa ah luqun inuu xoreeyo luquntaasoo mu'minada leeyahy xukunka hadda waa isku mid xukunku muxuu yahy waa taxriir waa xoreyn halkaana in wax la xoreeyo halkaana in wax la xoreeyo waa isku mid xukunka sidaa darteed marka mutlaqa kan muqayadka markaasaa lagu xambaari karaa lakiin haddayna isku shaqo ahayn ka warran marka ma laysku xambaari karaa maya yacni marka aanay isku xugun ahayn hadda halkan xukunku isku midu ahayo taxriir iyo taxriir ma dh yani ha ka eegin dhinaca yani sababka keenay inay ka midoobaan qasab ma aha tanna waxaa keenay dihaar midaana qatli baa keenay sababka qasab maaha inay ka midaysnaada laakiin xukunka inay iskaga mid ka yihiin xukunka kanna waxaa la xukumay taxriira lagu xukumay luqun inuu xoreeyo kanna inuu luqun xoreeya lagu xukumay mar hadday marka xukunka iskaga mid ka yihin waa isku xambaaraynaa marka laakiin haddaynan xukunka isku mid ka ahayn maalan waa maxayna haddaad tiraahdid maalan qaci wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa baa layidhi aayaddii wuduugana waxay ahayd yaa ayuha aladiina aamanuu idaa qumtum ila salaati faqsiluu wujuuhakum wa aydiyakum ila almaraafiqi halkan marka haddaad tiraahdid meeshaan wa aydiyakum ila almaraafiqi baa layidhi waa qeyd baa ku jira ilaa iyo xusulka ayaa la dhaqayaa laakiin halkaas yani waxaa ku jira wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaana itlaaqa ku jiro sababto waa gacanta inta waa la yidhaahdaa inta waa la dhahaa ilaa inta waa la yidhaahdaa marka ma suuragal ma noqonaysaa qofkii waxado gacantaa laga goynayaa meesha aayaddaa ay itlaaqa aayaddaa ku jiro ma lagu qeydi karaa aayatulwuduu oo ilaa iyo xusullaha la goynaya maa la dhahayaana la dhihi maayo sababta waa maxay laba xugunayba kaleeyihin qasli iyo qadciyay kaleeyihiin soo ma garan marka marka mutlaq muqayad lagu xambaarayo xukunka waa inay ka midaysan yihiin taa marka saa walidaalika labadan layskuma xambaarayo oo la dhihi maayo faqdacuu aydiyahumaa waxaan uga qiya waxaan ku qeydaynaa waaydiyakum ila almaraafiqi la dhihi maayo maxaa yeelay qasli iyo qadci bay kaleyihin laakiin wixii isku xugun ah sida tii hadda aan mithaalinayno raqaba la xoreeyo oo kale taasoo kale waa laysku xambaaraya markaas waayahay wamuqayadun baa kamid a nusuustii biwasfin lagu qeyday wasfi ow amase qeydin lagu qeyday qeyd muctabarin oo muctabara fa yuxmalu lmutlaqu mutlaqii baa la xambaaraya cala lmuqayadi muqayadka korkiisa lagu xambaaraya waayahay ayb wuxuu mithaalina inamaa xarama calaykum lmaytatu inamaa xarama calaykum lmaytata waddama wuxuu alla idinka reebay may bakti iyo dhiig baktiga iyo dhiiggii halkan marka waa mutlaq dhiigga soo ma garanin itlaaq baa ku jira waddama dhiiggeen la xarimay marka dhiigga la xarimay waa kay aayaddan tan ma cadayna ilaaq baa ku jira nacam laakiin aayadda kale fii suurati alancaam ilaa an yakuuna maytatan aw daman masfuuxan baa la yidhi wasfi baa lagu qeyday maujeedaa aw daman dhiig dhiiggaasoo masfuuxan shubmaayo idan marka aw daman masfuuxan qeydka ku jiro oo dhiigga in lagu qeydo masfuux inuu yahay ilaaqa aayadda hore ku jira waxaa lagu xambaarayaa tan dambe ayaa lagu xambaaraya maxaa yaele xukunkana waa iskaga mid a hadda waa taxriim iyo taxriim waa kaa marka wa minhaa nusuustii waxaa ka mid a mujmalun baa ka mid ah ku mujmal ah mujmalna waxaa la yidhaha laba waa ereyga ixtimaalo labo yacni waa ereyga laba macno ixtimaalo ee ka badan iyadoo midna midka kale uusan raajix ka ahayn ereygan laba macno ee ka badan buu ixtimaala mid mid ka raajix sanna ma jiro mujmal baa la yidhaha marka mujmalku wuxuu u baahan yahay bayaanu u baahan yahay shaaricuna shay inta ku faro asagoo mujmala ma kaaga tegaayo waa kuu bayaaninaya qur-aanka marka ijmaal fara badan baa ku jira meel kastoo qur-aanka marka ijmaal oo kaga jiro sunnada nebiga ayaa bayaanisay oo waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim wa minhaa nusuustii waxaa ka mid a mujmalun mujmal iyo mubayanun baa ka mid a iyo mubayan bayaankuna marka culamada qaacida waatay ka sameeyaan oo yidhaahdaan laa yajuusu taakhiiru lbayaani can waqti alxaaja yacni bayaankii in laga dib mariyo waqtigii loo baahnaayo ma banaana shayga haddaad uba waa lagaa rabaa xaaja ayaad u qabtaa in bayaankiisii laguu sheegi waayo maya laakiin waxaa la yidhaahdaa yajuusu taakhiiru lbayaani ilaa waqti alxaaja bayaankii in dib loo dhigo waa banaantahay ilaa iyo waqtiga loo baahnaayo shaygan hadda looma baahna bayaankiisi dib waa la ysaga dhigi karaa saasay kala yihaahdaan wa minhaa waxaa ka mid a mujmalun mujmal baa ka mid a nas mujmal ah mujmalku waa maxtamala macnayeyni ow akthar laba macno iyo ka badan ba ixtimaalaa min hayri tarajuxin min gayri tarajuxi waaxidin minhaa midkoodna iyadoo aanu raajix noqonin calaa gayrihi ounan ka raajix noqonin ilaa bidaliil waayahay oo waxaa ka mid a qowluhu tacaala waaatuu xaqahu yowma xasaadihi oo kale wa-aatuu siiya xaqahu xaqiisa siiya miskiinka iyo yani shayga xaqiisa bixiyo dhiiba yowma xasaadihi maalinta yacnii la shafaayo la goynayo beerta xaqeeda ka bixiyo dhiiba waa mujmal intee la dhiibaa ma laguu sheegin inta aad dhiibayso adiga laguma sheegin sunnadaa bayaanisay oo laakiin maay maxay tiri fii maa saqat isamaau wixii samada ay waraabisay oo adiga aan taklifo badan aan kaa gelin alcushru toban meelood oo meel qadarka aada dhiibaysa waa kaas yacni xoolahaaga nisaabkoodana sunnadaa iyada laftirkeeda bayaan marka halkan wa-aatuu xaqahu yowma xasaadihi laba meelba ijmaal baa kaga jiro inta adiga beertaada marka ay nisaabka hadday gaarto zaka lagaa rabo ayadan laguu sheegin inta aada bixinaysana ma laguu sheegin ijmaal baa ku jiro sunnadii baa marka aada usii bayaanisay marka waa kaas wamubayanun mubayan baa ka mid a mubayankuna waxaa weeyaan maa yufhamu lmuraadu minhu waxa ulajeedka laga leeyahay la fahmaayo imaa biasli lwadci sidii loo dhigay baaba loo fahmaa ayb amase waxaa weeyaan marka la bayaaniyo kadib baa la fahmayaa mubayanna waxaa weeyaan kaas ulajeedka laga leeyahay lafdiga ayuuba ku dhigan yahay mubayanku waxaa weeyaan shaygan muraadka laga leeyahay ama macnihiisa ama ulajeedada laga leeyahay lafdiga ayaaba loo macnihii loo dejiyayo ku socdaa lafdigii amase mujmal buu ahay markii hore waa lagu bayaaniyey mubayanoo noqonayaa wa minhaa waxaa ka mida mujmalun baa ka mida wa mubayanun baa ka mida famaa ajmalahu shaaricu shaarica wuxuu duuduubay fii mowdicin meel uu ku duuduubay oo bayanahu ou cadeeyey oo wadaxahu ou aad ou caddeeyey fii mowdicin aakhara meel kale wajaba rujuucu noqosho ayaa waajibaysa fiihi kaa dhexdiisa ilaa bayaani shaarici shaarica bayaankiisa loo laabto shaarica bayaankiisa in loo laabto maaha saarabta inaa u qabata ma ah wixi halkaana wuxuu ku yidhi wixii shaaricu ou duuduuba meel ou ku ijmaaliyey meelna uu ku bayaaniyey bayaankaad raacaysa oo u laabanaysaa waqad ujmila waa la ijmaaliyey waa la duuduubay fi lqur'aani qur-aanka dhexdiisa kathiirun in badan oo min alaxkaami axkaamta ka mid ah wa bayanatha waxaa cadaysay wa bayanatha sunnatu sunnadiibaa caddaysay nacam waqad ujmila fi lqur'aani waxaa lagu duuduubay qur'aanka kathiirun in badan oo min alaxkaami ka mid a si duuduuba loogu sheegay wa bayanatha sunnatu sunnadiina ay caddaysay fawajaba arujuucu laabasho iyo noqosho ayaa waajibayso ilaa bayaani rasuuli rasuulka bayaankiisa loo laabto sala allahu alayh waali wasalam fa inahu maxaa yeeley nabiga isaga almubayinu weeyaan midka caddaynaya canillaahi ilaahay xaggiisa aayaddii qur-aankan sheegnay ina saasay ahayd nacam marka qofka sunnada nebiga ma walidaalika waxaad garanay dadka dhahayo sunnada nebiga ha laga tago qur-aan keliya un hala qaato qur-aankii waxaa weeya dadkaasi qur-aankii laftirkiisay beeninayaan maxaa yeele ilaahay waxa uu ku yidhi waanzalnaa ilayka dikra litubayina linnaasi maa nuzila ilayhim haddaad bayaankii nebiga diiday qur-aankii baad diiday marka nacam aayado badan baa tilmaamaya nabiga caleyhi salaatu wasalaam raacitaankiisa waajibnimadeeda sidaa darteed marka dadkan qur-aaniyiinta la yiraahdo maahan in laga wado qur-aankay aada ugu dhegan yihiin maya qur-aankay inkirsan yihiin waay sooma kasan walidaalika dadkaas marka waxaa weeyaan sunnada xujiyadeeda iyo dadka diido waa dad ra'yigooda inay ku meel maraan rabo wa nacam walidaalika cumar bnu khadaab radia allahu canhu baa waxaa laga wariyay inuu dhihi jiray alaa ina acdaa alaa ina ahla ra'yi acdaau sunan dadka ra'yiga dadkiisa ah sunnaday cadow u yihiin acyathum laxaadiidu axaadiistii baa daalisay an yacuuhaa inay xifdiyaan oy bartaan ayaa axaadiistii baa noojisay markaasay inay iska tuuraan rabaan oo si markaa ra'yigooda ay ugu meel maraan markaa ayb marka mar walba bayaanka nebiga in loo laabto weyaan bayaanka nebiga marka imaamu shaafici risaalada waa kaga hadlaa waa noocay badan yahay oo nas qur-aankiibaa maalan waxaa kusoo aroora nas caama ku jiro sunnadii nebiga waa khaas yeeshay waa bayaan nooc bayaanka ka mid a qur-aankii waxaa kusoo arooray yacni xugun mutlaq ah sunnadiibaa ayaa qeyday qeyd bay u samaysay waa bayaan idan marka caamka oo la khasisaa mutlaqa oo la qeydaa waa min albayaan bu ayay ka wada mid yihiin dhammaantood mujmalkii oo la bayaaniyay kulligood waa bayaanka rasuulka caleyh isalaatu wasalaam ayloo loo xil saarayay ka wada mid yihiin wanadiiru hada ana minhaa muxkaman wa mutashaabihan wanadiiru hada kan waxaa u dhigmo ana minhaa waxaa ka mid a axkaamtii yacni ana minhaa nusuustii waxaa ka mid a muxkaman nas oo muxkama wa mutashaabihan iyo nas mutashaabih ah fayajibu waxaa waajibaya irjaacu lmutashaabihi mutashaabiha oo celintiisa ila lmuxkami muxkamka loo celiyo halkaana wuxuu ku leeyahy nusuustii waxaa kamid a mid dalaaladeedu ay dalaala muxkama tahay midna ay dalaaladeedu dalaala mutashaabiha ay tahay ayb muxkamkii marka waxaa weeyaan waa wixii ayb ma staqalla binafsihi walam yaxtaj ilaa bayaani waa wixii naftiisa yani ku waa wixii isaga nafsad ahaantiisa ku keliyoobo oo aan bayaan u baahnayn yacni isaga bayaan ma u baahna wixii aan bayaan u baahnayn muxkam waay shaygan maalan yani wax bayaana uma baahno keligiisu istaagi karaa mujarad keligii uu taagan yahay bayaanka waaba ku dhex jiraa kaasoo kale waxaa weeyaan waa muxkam baa la yidhahdaa naam ama waxaa la yidhahdaa maxtamala macnan waaxidan waa wixii hal macno keliya ixtimaalo laysa fiihi ikhtilaafun wax khilaafa uuna ku jirin waxaa haddii lagu yidhaha war xukunkan xadiidkan tilmaama waa muxkam macnaheedu waxaa wey wax kalama ixtimaalo waa sida naskii oo kale ama waxaa weeyaan is asaa isku filan uma baahna nas kale oo isaga bayaaniyo uma baahna isagaaba yacni bayaankiisa waa wataa muxkamaa la yidhaha kaas nusuustu kaasay u badan tahay marka nusuusta shareecada muxkamay u badan tahay liqowlihi tacaala huwa aladii anzala calayka alkitaaba minhu aayaat muxkamaat huna umu lkitaabi wa ukharu mutashaabihaat huna umu lkitaab baa la yidhi waa kitaabka asalkiisii weeyaan idan muxkamka mutashaabiha muxkamkaa badan mutashaabihana waxaa weeyaan ama waxaa la yidhahdaa mutashaabi maa lam yadhar macnaahu waxaan macnihiisu daahirin waxtaaja libayaanin oo bayaan u baahdo ama waxaa la yidhaha maxtamala akthara min wajhin waa wax ixtimaalay hal wej wax ka badan aayaddan maalan hal wej wax ka badan bay ixtimaalaysaa wejka laakiin alle iyo rasuulka ay uga dan ay yacni ay ka wadaan muraadka alle iyo rasuul waxaa lagu fahmi karaa in loo celiyo aayaadka muxkamka iska waadix ee cadcad maalan walidaalika dadka qalloocan ee ahlu bidaca calaamaadkooda waxaa ka mid itibaacu lmutashaabih mutashaabiha iyaga raacraacaan sababtoo ah mutashaabiha waa ku dhuuma karaan qaradkooda iyo ulajeedadooday ka wadan karaan sidaa daraaddeed marka waxaa weyaan ahlu sun dadka ahlu sunnadana mutashaabiha ma raacraacaan oo muxkamkay u celiyaan naskan matalan waxaa weya laba macnoo ixtimaalay ama saddex ama afar kan saxdaa see lagu ogaan kara aayad kaloo hal macno keliya kusoo arooray yaa macaanidan yacni shaygan mutashaabiha oo ixtimaalayo hal macno oo ka mid a ayaa waxaa kusoo arooray nas muxkama de waxaan leenahay kaasaan raacaynaa sababtoo ah mutashaabihii waxaan ku fasiraynaa muxkamkii waa sida ugu fiican sidaa in la raaco walidalika nusuusta shareecada waa in la jamciyo ee maaha yani in daraf lagu dhego oo markaas qofka ulojeedadii uu ka lahaa ou iska qabsado mara marka qofku inuu daraf un iskaga dheganaado ma aha mutashaabihi muxkam hadda marka sidaa u kala garo waa muxkam waxaa weeyaan waa wixii iskiis isku filan oo aan nas kale inuu bayaaniyaba aan u baahnayn ama hal macno keliyau leeyahay oo aan mana la isku khilaafsana tawxiidkao kale adiladiisu waa wada muxkam soo ma garanin qofkii marka muxkamkaasuu ka tegaya marka mutashaabih bau dhab dhahayaa maalan axaadiidtii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee cad baa jirto qubuurta inaan la dhisin ee nabiga caleyhi salatu wasalaam uu ku caddeeyo muslim iyo keyrkii ku jirto inaan masaajid laga dul dhisin qabri axaadiidtii nebiga horena uu u caddeeyey intuunan dhimanin shan maalmood ka horna uu caddeeyey lacana allahu alyahuuda waannasaara ittakhaduu qubuura anbiyaa'ihim masaajid uu yiri nabiga sala allahu aleyh ali wasalam adiladaas muxkamka oo ka tegayaa ma wax kale ixtimaalaysa adiladaas hadda waa maya mutashaabih u qabsanayaayo wuxuu ku leeyahay qaala aladiina galabuu calaa amrihim lanatakidana calayhim masjidan dadkii arrintooda u adkaaday oo muquunsaday arrintii waxay yidhaha asxaabulkaaf arrintoodii masaajidaan ba ka dhiganaynaa meesha ku dhinteen bay dhaheen waa kan buu kuleeyahy tana u daliila in masaajid qabri laga dhisi karo hadda midaan aayaddan qur-aankood sheegaysid waa nimankaas waa fiicnaayeen lama dhihin ha lagu daydan lama dhihin lama dhihin yacni bimujarad ficilkooda unbaa la sheegay bis marka lamana ammaanin lamana caynin hadda nacam iyag sooma garanin bal waxay u dhowdahay in marka ay eedaysan yihiin sababto ah waxaa lagu sifeeyey sifo dad wax muquunsanayo dadka wax muquunsada xoog wax ku wadana badanaa dad dadka aan qancin karin waa oo aan adilay wax u keeni karin sooma garanin naskan waadixa marka inaad ka tagto mutashaabihaas qabsato ood ilaahay uga diin dhigato waa itibaacu itibaacu almutashaabihaat waana calaama min calaamaati ahli lbidac adiga laftirkaaga fiiri hadda maa min mubtadic ilaa nas qumuud ku jira unbuu ku dhegan yahay sida asaga ou rabowna u jiidanayaa markaas kii kale ee waadixa ka dhigaya tooshka ku iftiiminaya muxkamka ahayna waa ka soconaya oo waa ka tegaya taasoo kale marka ma fiicna waa kaa marka wanadiiru hada kan waxaa u dhigmo ana minhaa kan dhigiis waxaa ah ana minhaa nusuustii waxaa kamid a muxkaman muxkam iyo mutashaabihan mutashaabih fayajibu waxaa waajiba waxaa waajibaya irjaacu lmutashaabihi mutashaabiha u celintiisa ila lmuxkami loo celiyo mutashaabihi marka in muxkamkii loo celiyo ayaa waajibayso naam wa minhaa waxaa ka mid a naasikun wa mansuuqun wa minhaa nusuustii waxaa ka mid a naasikhun baa ka mid a naasikh mid wax nasakhay iyo wa mansuuqun kula nasakhay ayaa ka mid a nusuustii ayb naskiga usuuliyiintu waxay dhahaan ay u yaqaanaan rafcu lxukmi athaabiti rafcu lxukmi athaabiti sharcan bikhitaabin rafcu lxukmi athaabiti bikhitaabin mutaqadimin bikhitaabin sharciyin mutaakhirin mutaraakhin canhu saasaa la yihahdaa aan macnayno naski usuuliyiintu waxay u yaqaanaan rafcu lxukmi xugun in lakor la kor yeelo xugun in la qaado athaabiti sugnaaday muxuu ku sugnaadayna bikhitaabin mutaqadimin khitaab soo hormaray khitaab yani waxa aayad ama xadiid nas yacni in la qaado xukunkiisii ku sugnaaday khitaab horeeye bikhitaabin mutaqadim ku sugnaaday wuxuu ka ixtiraasayaa iska ilaalinayaa shaygan maalan xukunkiisu markii hore wuxuu ku sugnaaday waxaa la yidhaha albaraa'at alasliya bara'at alasliya waa taqaanaa waxaa weeyaan shaygan yacni inta aan la xukumin ka hor asal mubaaxu ahaa alaslu fi lashyaa'i libaaxa ayuu ku sugnaaday xugun asali oo baraa asliya ah buu ku sugnaaday baraa'adii baa la qaaday marka maalan khamradii oo kale waa banaanayd markii hore waa la iska cabi jiray nusuus waxaa timid marka khamradii xarimayso reebayso ma waxaa laleeyahay nusuustan waxay nasakday xukunkii hore u jiray khamrada inay bannaan tahay ah ma la dhahay sababtoo ah markii hore khamrada khitaab sharciga laguma fasixin ee baraa-a asliya unbay fasax ku ahayd ayb marka taas waa taas marka waa xukun sharciga in la qaado ee khitaab horeeye ku sugnaaday maxaa lagu qaadayaa marka midkan dambe oo rafcinayo bikhitaabin in lagu rafciyo sharciyin khitaab kaleo sharciga muta-ahirin ka dambeeyey hadduu haddaan la ogeyn inuu ka dambeeyda waxba ma nasakh maba sugnaan karaan naasikhi mansuuq baa jiro waa mansuuqa midka la nasakhay waa mansuuqa la nasakhaayo waa inuu horta sharcan sugnaado markii hore oo uu weliba ku sugnaado aayad ama xadiid baraa asliya lama rabo kadib marka waxaa weeya nas kale waa inuu yimaado ee isaga ka dambeeyo naasikhu waa inuu ka dambeeya mansuuqa nas ayaa imaanaya khitaab kaleo sharciya xukunkii hore o dhan bau qaadaya marka kaasaa marka naskhigu saas waa naskhigu marka wuxuu kala baxaa xagga luqada alkitaabatuna qoraalka waa la yihahdaa naskhi waxaa kaloo la yihahdaa alizaala nasakhat shamsu dilla qoraxdii waxay baabi'isay hooskii ayaa lagu leeyahay sharcanna marka waa kan yani waxaan ujeeda isilaaxan usuuliyiinta isilaaxooda waa kaas naskhigu marka xikmada ku jirta waa maxay annaasu marka annaasu fi naski darafaani waa wasat baabkaa naskiga dadka laba daraf iyo wasat waay yahuud wax naski la yaraa ma ogola diintooda kadib iyagii hadda waa la xujeeyey waxaa la yihaa naski ma jira markaad leedihiin idinka diimihi diintiini baaba naski oo galayba oo waxaa ku tusaya yacni kulu dacaami kana xilan libani israa'iila ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi min qabli an tunazla atawraa wixii ou yani nabiyullahi israa- nabiyullaahi yacquub oo naftiisa ka xarimay inta aan towreed lasoo dejinin ka hor soo ma garanin axkaamtoodii marka iyaga laftirkoodii baa wa yacni axkaamtii yani iyaga ambiyadoodii ay la imaaneysaaba naski oo galay ayb badan weliba qolo kalena marka waxaa weeyaan nasaaradu ayagu naskigu waa guluwi bay ku sameeyeen oo waxay yidhahdeen naski waa jiraa shareecada waa la nasakhi karaa laakiin baadarigaa wax nasakhi kara walidalika waa ka sanad walbaa wax unbay iska qorayaan nacam axkaam cusub iyo baadari unbaa awooddii naskiga waxay siiyaan baadari muslimiinta laakiin waxay yidhahdeen ilaahay sharcigiisa yacni waa naski waa ku dhici karaa laakiin waxa axadka wax nasakhaya waa allah subxaana wa tacaala ambiyada ilaahayna waa gaarsiinayaan dadka soo maga shaarica unbaa wax nasakho muslimiinta agtooda waana bannaan yahay naskigu halna ogow naskigu akhbaarta ma galo baabul akhbaar naski ma galo oo mathalan hadda jannadii jiritaankeeda lagu sheegay waa la nasakhay lagu dhihi maayo sababtoo beenay noqonaysaa kii horaa been noqonaya ee naskigu wuxuu keliya ee uu galaa wuxuu galaa oo keliya axkaamta axkaamta bis unbuu galaa shaygii waajibka ahay waa dhici kartaa in la inta la nasakho manduub ou noqdo waxaa dhici karta shaygii yani wahakada axkaamtii inay saa isu badasho shaygii sharci khitaab sharciga lagu baneeyey in la xarimaa dhici karto shaygii awal xaaraanta ah in la baneeyo wahaakada axkaamta marka naskigu galaa oo keliya akhbaarta ma galo axkaamta ha galee iyada laftirkeeda xikmada ka dambeysa waama xikmada waxay tahay naskigu dadka in loogu fududeynayo dhici karto oo ummaddii hadda reer bani israa'iila xilligii nabi muuse iyo annaga isku awood ma nihin walidaalika yani ummadeenna wax badan baa loo xalaaliyay ayaga xaaraamka ah hadba marka waxaa weyan axkaamta marka laleeyahay axkaamtaa naskigu oo galaa waxaa weeyaan dadka masaalixdoodu alla ayuu u eegayaan masaalixdii dadkii baa loo eegayaa naskiga waxaa dhici karta marka xukunkii hore inuu cuslaay waa la nasakhayaa markaasa waxaa lagu nasakhayaa xugun ka fudud kii hore mithaalkeedu waxaa weeyaan qowluhu tacaala oo kale wa cala aladiina yani naski yani xaalad adag dadka in laga nasakho loo fududeeyo ashfaqtum an tuqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa markii hore nabiga haddii yaa ayuha aladiina aamanuu idaa naajaytum arasuula faqadimuu bayna yaday najwaakum sadaqa saasay ahayd yacni haddii aada la faqaysaan rasuulka sadaqa bixiya markii dambena waa la cafiye waa la nasakhay xukunkii wujuubkii waa laga qaaday taasoo kale marka waxaa weya afqal xaalad culus baa yaa la nasakhay waa loo fudeydiyey dadka waana badan yihiin taasoo kale waxaa jirta in akhaf xaalad fudud in la nasakho mid adag la keeno meesha markaan xaaladda adag la nasakhayo xaaladda fudud la keenayo waa iska fahmi kartaayo ulajeedka waxaa weeyaan dadkii baabal shafaqatan lahum dhimrin loo dhimrinayo laakiin marka xaalad fudud ay haysteen inta laga bedelo laga nasakho mid adag loo keenayo maxay noqonaysaa yani waxaa weya ajrigooda inuu bataan rabaa qawluhu tacaala wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun dacaamu miskiin markii hore qofka waxaa xaq wuxuu lahaa khiyaar hadduu doono waa soomayaa waxba waa kaasa haddii uu doonana soonka waa iska daynayaa bedelkeeda miskiin uu xusiinaya xaalad fudud waa mar haddii ikhtiyaar aada leedahay aayadda waxaa soo degtay qowluhu tacaala marka faman shahida minkum shahra falyasumhu qofkii bisha xaadiroon safar ku jirin jiranayn ha soomaaliya aan cudurdaari aan lahayn xaalad adag waayo soo maha marka ikhtiyaarkii baa in la rafciyo la qaaday taasoo kale marka waxaa la dhahayaa li ajriga ayaa dadkii loogu badinayaa qulubtoodana waa la dhisayaa haakada waxaa ka mid a xaala tii hore oo kale waxaan ku mihaali karnaa markii hore waxay ahayd ya ayuha nabiyu xasbuka allah man itabacaka min almu'miniin ya ayuha nabiyu xarid ilmu'miniina cala alqitaal in yakun minkum cishruuna saabiruuna yaglibuu mi-atayn labaatan muslimiina laba boqol oo gaala ah waa iskaga aadiyey saas yacni waxaa la faray qofka muslimka inuu toban gaa toban gaala oo u dhigmo uunan ka cararin u taagnaado soo ma garanin markii dambe maxaa la yidhi waa la nasakho alana khafafa allahu cankum wacalima ana fiikum dacfa fain yakun minkum miatun saabiratun yaglibuu mi-atayn laba laable laga dhigay waa kaas marka waxaa dhici karta shay in la nasakho bedel la keeno in la nasakho in bedel la keenin waa dhici karta dhinaca kale naskiga waxaa laga qaybiya waxaa weeya naski oo waxaa jiro xugun ahaan iyo qoraal ahaan labadaba loo nasakhay oo kitaabkii qur-aankana kuma qorna oo kitaabatan waa loo nasakhay rasman yacni qoraal ahaan waa loo nasakhay xugun ahaanna waa la nasakhay ayb waxaa ka mid a cashru radacaatin macluumaatin yuxarimna toban nuugmo oo la yaqaano maxramnimoay keenaan qur-aanay ahayd markii hore waa la nasakhay xukman wa tilaawatan labadaba waa loo nasakhay khamsu radacaatin baa lagu nasakhay markii dambena sun khamsu radacaatin macluumaatinna waa sunnadii nabiga caleyhi isalaatu wasalaam waxaa jira mid rasman loo nasakhay laakiin xukman u joogo washaykhu washaykhatu idaa zanayaa farjuuhuma albatta waa dadka nikaaxa soo mar hadday zinaystaan dhagax ku dilaa leeyahy aayad la akriyay ahaan jirtay waa la nasakhay qur-aanka kuma taalo laakiin xukunkeedu waa baaqi xigmada ka dambaysa waa maxay culimmadu waxay leeyihin waxaa ka dambeeyo dadka in lagu imtixaano bal inay nabadgelinayaan xukunka ilaahay iyo in kale xugun aan ugu qornayn kitaabkooda bal inay nabadgeli doonaan iyo in kale saasay dhahaan culimmadu maxaa aayaddii kitaabka ku kuwii ku qornaay baaba la nabadgeli la-ya hadeertaani allah almustacaan allah almustacaan waxaa kaloo naskigu uu noqdaa qeyb saddexaad waxa ay tahay waa xugun ahaan baa loo nasakhay tilaawatan laakiin qur-aankay ku taallaa waladiina yatawafauna minkum wayadaruuna aswaajan wasiyatan liaswaajihim mataacan ila alxawli hayra ikhraaj waa lagu cibaadaystaa salaadaha lagu tukan karaa laakiin xukunkeedu waa mansuuq waxaa ka mid a qowluhu tacaala walaati yaatiina alfaaxishata min nisaa'ikum fastashhiduu calayhina arbacata minkum fain shahiduu faamsikuuhuna fi lbuyuuti xataa yatawafaahuna almowtu aw yajcala allahu lahuna sabiila ala nasakhay azaniyat wazani ayaa lagu nasakhay aayaadkaas ayb waxaa kaloo iyo intaasaa marka naskigu uu yahay nacam mid xukman oo tilaawatan la nasakhay mid xukman la nasakhay keliya mid tilaawatan keliya la nasakhay axaadiidtuna kadalika naskiga qur-aanka kutubaa laga alifay abu cubeyd kitaab la yidhaha anaasikh almansuuq fi lqur-aan buu leeyahay anaasikh walmansuuq waxaa iskale abu jacfar ibnu naxaas oo qur-aanka ah way badan yihiin annaasikh walmansuuq oo sunnadan alictibaar fi naasikh walmansuuq liabi bakr alxaazimi raximah llah ayaa isaguna iskale iyo kutub kaleo fara badan oo naasikh walmansuuqa laga alifay way jiraan axaadiidta rasuulka caleyhi isalaatu wasalaamna sidaasi la-eg naskiga waa u galaa naskiga duruqda lagu ogaan karaa waa maxayna waxaa lagu ogaan karaa awalan aayad aayad waa nasakhi kartaa sunnana sunna waa lagu nasakhaa soo ma garanin sunnana waa la nasakhaayo aayad qur-aan waa nasakhi kartaa waxaa ka mid a yacni markii hore kacbada waxaa loo jeesan jiray bayt almaqdis sunnaa loogu jeestay maxaa nasakhay qad naraa taqaluba wajhika fi samaa'i falanuwaliyanaka qiblatan tardaaha intaa ma garatay aayad aayad waa lagu nasakhaa sunno sunno waa lagu nasakhayaa sunno aayadna waa lagu nasakhaa laakiin aayad qur-aan inta la nasakho sunno ma lagu nasakhi karaa iyada culamada khilaaf baa ka taagan shaafici iyo waxay leeyihin maya maxaa yeele maa nansakh min aayatin aw nunsihaa na'ti bikhayrin minha aw miliha sunnana qur-aan kama khayr badnay leeyihin ado calaa kulli xaal qaarkoodna waxay dhaheen waa suuragal laakiin mithaal lama haayay dheheen ado imaamu shaafici kitaabka waxaan arkay assunna lilimaam maxamed ibn nasr almarwasi hadal noocaas oo kale inuu shaafici ku laaziminaayo inuu sidaabuu qariray laakiin haddana waxaad arkaysaa buu leeyahay waa la arkay isagoo aayad ku nasakhay sunno saas camal uu leeyahay hadal saas ku eeg casharka dambaan insha allahu tacaala ku keeni doonaa ago marka anwaacdaas iyo ayaa loo sii waxeeyaa nasqigu marka isaga waa hagaasaa naam wa minhaa naasikhun baa ka mid iyo mansuukhun duruqda marka lagu garanana dabcan waxaa weeyaan in la ogyahay taariikhda waa lagu ogaadaa oo mathalan aayaddan iyo aayaddan aayaddan inay dambeysaa la ogyahay haddii laakiin la jamcin karo labadooda naski lama sheega karo haddaan la jamcin karin labada aayad wixii kala dambeeyana la ogyahay midda dambaa wax nasakday tan horaa laga tegayaa dalaaladeeda marka waxaa weeyaan ma mansuuq weyaan waxaa sidoo kale la dhihi karaa waxaa lagu ogaan karaa nebiga inuu caddeeyo sala allahu alayh ali wasalam oo sunada marka nebiga inuu aayaddan iyo aayaddan xukunkan waa la nasakhay oo kale inuu yidhaahdo rasulka sal slam ayb saxaabadii ay sheegaan oo kale iyo wamaa ilaa dalik ad waxyaalaa waa lagu gartaa ayb wa minhaa waxaa ka mid a naasikhun iyo mansuuqun baa ka mid a walmansuuqu mansuuqun fi lkitaabi wasunati kitaabka iyo sunnada dhexdiisa qaliilun mid yar weeyaan famataa goortii amkana ay u suuroobo aljamcu ururin kulmin bayna annasayni labada nas la jamciyo kulmin labada nas la jamciyo hadday suurtoodo wa xamlu kullin minhumaa mid kasta xambaaritaan lagu xambaaro hadduu suuroobayo calaa xaalin xaalad wajaba dalika kaagaasaa waajibaya marka maaragtaa wuxuu ku leeyahay haddii la jamcin kara labada nas jamcin hadday suuroobayso waxba naski ha ku ordine waxaa weeyaan midkoodna haddii xaalad lagu xambaari karo kanna xaalad kale lagu xambaari karo sidaabaa wanaagsan waxba jamci ha aadin naski ha aadin haddiiba la jamcin karo maxaa yeelay jamcintu waxaa ku sugan icmaalu daliileyn labada daliil in la camal siiyo waxaana culammadu ay yidhaahdaan icmaalu daliileyni awlaa min ilqaa'i axadihimaa labada daliil oo la isticmaalo yaa waxay ka habboon tahay midkood in la ilqeeyo oo markaad naasikh iyo mansuuq leedahay mansuuqii baad ka tagtay soo maaha haddaad ku camalfali karta labada inaad ku camalfashaa fiican ooba la jamcin karo marka waxyaabuhu waxay u qaybsamaan marka nusuusta markay iska hor timaado daahirka adi say kugu qofka mujtahidka ama baaxidka say ula muuqato ila qur-aanku iska hor nusuusta iska hor imaan maysee tallaabada ugu horreysa oo la qabanayo waa maxay tallaabada ugu horreysa horta jamcin fiiri iyadoon la iskallifin nusuusta ma la jamcin karaa midaana xaalad ma lagu xambaari karaa tanna xaalad haa hadday tahay taasaa fiican haddii la waayo taariikhda fiiri midda dambeysay baa nasakhaysa midda hore taariikhdii baad garan weysay tarjiix kala rajax labadooda wujuuha wujuuhu tarjiix isticmaal wujuuhu tarjiixi baad weysayba tawaquf labada nasba waa ka istaagaysaa tawaqufkaasaana fiicanoo intii la dhihi lahaa tacaaradaa fatasaaqadaa yani labada nas waa iscaaridan waa wada dhacayaan waa laga fiicanya maxaa yele adiga waxaa laga yaabaa inaad xal u weysa laakiin nin kale u xal u hayo maxaa waa maogta ijtihaad waaye saasay u kala horeeyaan marka in sidaa loosoo kala hormariyo nacam marka adilo salafkii waxaad arkaysaa yacni mushkilada jirta waxaa ka mid a adilo salafkii ay jamciyeen waxaad arkaysaa adilo salafkii ay jamciyeen oo tanna xaalad ku xambaareen tanna xaalad ayaa sheekh mucaasira waxaa laga yaabaa jamcintaas inuu wax kale ka qaba oonan raacsanayn ee markaa uu yidhahdo ama naski ou sheegto amaba uu tarjiix ahdo baabu tarjiix oo markaa uu baabu tarjiix uu aado yaa dhacayso taasoo kale marka maxaa la dhahay culimmada laftirkooda hadday masaa-ishaas oo kale iskhilaa isku khilaafaan qaacidada annaga maxaa na loo baraa in lagu camal fala soo maaha haddii aan aragna nin bilaa takalluf labada nas jamcinaayo bilaa takalluf yani ayuu jamcinayaa midna maya wuxuu leeya nas kan iyo kan kanaa raajixsan kanaa la qaadanaya kanna waa laga tegaya ninka labada daliil ku camal falayaa la rajaxaa qowlkiisa nacam soo ma garan dad ayagu masaa-isha waxaa jira dad masaa-isha ku rajaxo ashkhaasta iyo culummada nacam sheekh hebele ani iga go-daa bisil kuleeyahay nacam marka haddana waxaa laga yaabaa inuu caalim isu arkaba qofkaas oo yacni naftiisu ay ama ama yacni de haddaad wax garan ama caalim haddaad tahay laba aqwaashii culummada inta fiirisa qawaacidda kan u dhow raac oo haleeshii laakiin haddii kalood leedahay haday haddii kaloo laleeyahay shaksi hadduu calaamaysan yahay gaar waay ida nacam oo qofkaasi biyo kama dhibcan waa waxiisa laleeyahay qawaacidda usuulka waxa lagu baraayo musalaxa waxa lagu baraayo waxaa wey culummada warkooda inaad fahamto ayb waxamlu kullin minhumaa mid kastoo iyaga kamida ku-xambaaristiisa ayaa hadday suuroobaysa calaa xaalin xaalad wajaba dalika kaagaasa waajibaya walaa yucdalu lagama leexdo walaa yucdalu looma iisho ila naski naski looma iisho ilaa binasi nas unbaa loogu iisha oo min ashaarici ka ahaaday yani naski lama sheegto loomana leexdo ilaa nas unbaa loogu leexdaa ayb oo min ashaarici ka ahaaday aw amase tacaarudu nasayni laba nas shaarici baaba kuu sheegay kii hore in la nasakha asaa kuu sheegay markaa naski waa aadi kartaa kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuur fazuuruuha markii hore waxaan idinka reebi jiray qubuurta in la booqdo hadda booqda waa la nasakha soo maha macnaheedu marka waa kaas aw amase tacaarudi nasayni ay bitacaarudi nasayni labada nas inay iscaaridaan unbaa loogu iishaa naski loogu leexdaa asaxiixayni labadii nasoode asaxiixayni saxiixa ahaa maxaa meeshaa ku jira marka haddaanay saxiix ahayn waxba maba aha hadday midkood saxiix yahay midkoodna daciif yahay de midka saxiixa maaha inaad ku cilaysa mid daciifa kan saxiix unbaad qaadanaysaa alladeyni labadaas oo laa yumkinu aynan suuroobaynin xamlu kullin minhumaa mid xamlu kullin minhumaa mid kastoo iyaga kamida ku xambaaristiisa calaa macnan macno lagu xambaaro aynan suuroobaynin macnahaasoo munaasibin munaasib ah fayakuunu lmuta-ahiru midka dambe markaa naasikhan buu noqonayaa lilmutaqadimi midkii hore mid nasakhay ayb wuxuu ku leeyahay naski looma leexdo ilaa nas unbaa loogu leexdaa ko ama naski waxaa loo leexdaa markay labada nas iyagoo saxiixa ay iska hor yimaadaan aanan la jamcin karin oo kuyii ayb markaa naski baa loo iilanayaa midka dambe naasikh baa leeraa kan kalena mansuuq buu noqonayaa fiiri marka wuxuu ku yidhi walaa yucdalu looma iisho ilaa naski naski looma leexdo ilaa binasin nas mooyaane min ashaarici shaarica ka ahaada xaggiisa ow amase tacaarudin taaa ilaa bitacaarudin tacaarud un mooyaane ilaa bitacaarudi nasayni labada nas iska hor imaashadooda asaxiixayni labada nas oo asaxiixayni ah alladeyni kuwaas oo laa yumkinu aanay suuroobaynin xamlu kulli minhumaa mid kasta ku xambaaristiis calaa macnan munaasibin lagu xambaaro kanna macno kanna macno ma suuroobayso maxaa marka laga qaadan hadday suuroobayso naski in la aadam ah hadday suuroobayso in naski la aadamaahn waxaa laleeyahay xadiidka nasaan macnahan baa lagu xambaaraya kan kalena macnahan baa lagu xambaaraya aayaddan macnahan baa lagu xambaaraya aayadda kalena macnahan waa kaas marka ibnu jariir laftarkiisa tafsiirkiisa meelo badan buu ku sheegaa haddii tacaarud la waayaba naski maba la sheega karaba meesha haddaanu tacaarudba oolinba de naski lama sheegan karo tafsiirkiisa meelo badan buu saa uga nuxnuxsadaa fayakuunu lmuta-ahiru midka dambe wuxuu noqonayaa naasikhan lilmutaqadimi mid nasakhay mid nasakhaya lilmutaqadimi kan hore fain tacadara macrifatu lmutaqadimi walmuta-ahir fain tacadara hadday adkaato macrifatu lmutaqadimi kii horeeyey garashadiisa labada nas walmuta-ahiri iyo midka dambe fain tacadara hadday adkaato yani macrifatu lmutaqadimi midka horeeyey garashadiisa walmuta-ahiri iyo midka dambeeyey garashadiisa ka horeeya midka dambeba la garan maayo rajacnaa waxaanu u laabanaynaa ila tarjiixaati alukhar tarjiixaadka kale tarjiixaadkan aadaynaa markaa buu ku yidhi naski haddii la garan waayo tarjiixa aad tarjiixa wujuuhu tarjiixana ciraaqi ilaa boqol wejba oo gaarsiiyaa meelahaas oo wax lagu rajaxo xaazimi kitaabkiisa ictibaarkuna waxaa weeyaan qeybo badan buu kasoo qaatay muqadamada kitaabkiisa wujuuhda wax lagu kala rajaxo kuu sheegayaa nacam wujuuhu tarjiixaas baad marka la aadaysaa walihaada sidaa darteed buu yihi marka ayb ictibaarka marka aad baa loogu sheegay ilaa konton buu isagu sheegay ictibaarka xaafid alciraaqina taqiid walidaaxa iyo ilaa boqol iyo toban meelahaasu gaarsiiyey suyuudina tadriibka waa ku lakisay waa kusoo kooday haddii intaa la waayana tawaquf weyaan marka culimada marka waxay samay jireen aada nusuusta jamcinteeda fuqahadu aaday cinaayo usiin jireen walidalika imaamu shaafici kitaabu lum waxaa ku jiro qeyb dhan oo ikhtilaafu lxadiid la yidhaha axaadiidta daahirka iska hor imaanaysa oo jamcinaya abubakr ibnu khuseymana raximahu llahu tacala waxa uu yihi laba xadiid ma jirto iska hor imaanayso dhinac walba iskaga hor imaanaysaa ma jirta buu yihi qofkii helana ha ii keeno anaa u jamcinaa buu dhihi jiray aada u baaric ugu ahaa daxaawe isaga laftirkiisa kitaab buu sharxu mushkil aathaarka iyuu alifay ayb adu ikhtilaafu xadiidka culamo badan baa wax ka alifeen ibnu qutayba kitaab buu leeya tawiilu mukhtalif alxadiid la yiraahdo walihaada saa darteed buu yihi marka idaa tacaarada qowlu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga qowlkiisa iyo wa ficluhu hadday iska hor yimaadaan qowl iyo ficli hadalkii nabiga iyo ficilkiibaa tacaarud baa laga arkay qudima qowluhu qowlkiisaa la hormarinayaa maxaa yeeley liannahu maxaa yeele qowlku amrun amar weeyaan oo mase nahyun wax waa nahyi lilummati ummadda u sugnaaday amar ummadda ku wajahan nahyi ummadda ku wajahan weeyaan hadalka nabiga sal ly slam wa xumila ficluhu ficilkiisana markaa waxaa lagu xambaaraya cala alkhusuusiyati isaga inuu gaar u yahay mar haddii qowlkiisa annaga uuna amra waxaa yeela waxaa yeelina kaasa annaga muwajah nagu ah amaa ficluhu waxaa dhici karta isaga in loo baneeyey gaar ahaan waana jirtaa khusuusiyaata rasuul khusuusiyaati rasuul kutub badan baa laga alifay oo kashfu lquma kitaab lera iyaa kamida marka wuxuu leeyahay ayb walihada saa darteed idaa tacaarada qowlu nabiyi sal ly slam suyuudina kitaabu ka alifay khusuusiyaadka khaydarina kitaabu ka alifay khaydari walihada idaa tacaarada qowlu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam iyo ficluhu qudima qowluhu baa la hormarinaya liannahu amrun weeyaan aw amase nahyu nahyi weeyaan lilummati ummadda ku wajahan waxumila ficluhuna waxaa lagu xambaaraya cala alkhusuusiyati gaarno khaasnimo lahu isaga u sugnaataa lagu xambaaraya fa khasaa'isu nabiyi sala allahu alayh ali wasalam nabiga khasaa'istiisa tanbanii calaa hada lasli asalkan bay ku dhismaysaa marka khusuusiyaadka nabigana asalkan bay ku dhismaysaa buu yiri naam wakadalika sidaas in la-eg idaa facala nebigu hadduu sameeyo shay-an wax calaa wajhi lcibaadati cibaada ahaan oo u sameeyo shay hadduu sameeyo calaa wajhi lcibaadati oo u sameeyo walam ya'mur bihi aanuna farin dadkii faasaxiixu sida saxiixa anahu lilistixbaabi mustaxab baa lagu xambaarayaa nabiga sala allahu alayh ali wasalam cibaado buu sameeyey dadkiina ma farin ficilkiisa isaga ficil ahaan buu u sameeyey dadkiina ma farin oo ma aanu amrin maxaa lagu xambaarayaa mustaxab waay marka sheegaas nebiga waa looga dayanayaa laakiin calaa wajhi listixbaab baa looga dayanaya ee waajib ma aha waayahay waxaa weya waxaa kutusaya lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki likulli salaatin oo kale nebiga aada u cadayan jiri haddana ma amrin dadka cadaygaas ficilkiisi waa kaas cibaado ahaan bauna u sameynaya dadkiina ma farin rasuulka sala allahu alayh ali wasalam taa marka maxaa laga qaatay cadaygu inuu mustaxab yahay marka waa ka marka ayb wain facalahu haddii uu sameeyo nabiga ficilka calaa wajhi lcaadati caada ahaan hadduu u sameeyo dalla cala alibaaxati ibaaxabuu tusayaa waana soo marnay baxdigaan hadda ka hore soo hormariyey dalla cala alibaaxati ibaaxa ayuu tusayaa shaygii caado ahaan buu iskaga sameeyey meel baa maalan isagoo socdo meel buu iskaga nastay dee cibaado maaha waa camal iska caad caadi iskaga yimid waay taasoo kale marka qofkii meeshaas hadduu doono inuu iskaga nasto waa laa ba-sa waa iska mubaax laakiin hadday keenaysa saddan lidariica oo dadka yacni inay meeshaas cibaado ka dhigtaanba inay meelay alle ku caabudaan oo ay cibaado ula qasdaan iyo inay imaado haddii laga baqaayo waa la celinaa sida cumar aahaartiisii aan hore usoo marnay ay tilmaamaysay walidaalika xataa salafka waxaad arkaysaa abuu mascuudin albedri iyo kale mararka qaar udxiyada waa ka tegi jireen ayagoo in caamadu waajib u malayso si aanay caamada yacni waajib ugu malaynin bay saa u yeeli jireen sadudariicada marka m masale aada iyo aada muhim u ah weeyaan waana ka sugnaatay saxaabigaas abubakar iyo cumar iyana waa laga sheegay dadka o dhan ka wada tegi maayaan laakiin mar mar aw gayriha amayahay wamaa aqarahu nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigu wuxuu qiray oo min alaqwaali aqwaala walafcaali ficilla ah xukima caleyhi waxaa lagu xukumaya bilibaaxati banaanaansho aw gayriha ama heyrkeed cala alwajhi aladii habkii aqarahu oo u qiray habka u qiray bay ku xiran tahay wixii nebiga ou qiray hortiisa lagu sameeyey ama ficil ama qowl ahna waxaa lagu xambaarayaa ibaaxa amase yacni heyrkeed ibaaxo waxaan ahayn oo ah habkii nebiga oo u qiray sala allahu calayhi waaalihi wasalam saasaa lagu xambaaraya iyadana wabillahi towfiiq wsala allahu wasalam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam